asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaa maanta inoo suurta gashay inaan waraysi la yeelano xaaji ka mid a xujaydii sanadkan xajka soo gudatay ilaahay ha ka aqbale haddaba dhegeystayaal waxaa ka dhacay xajka sanadka kan buuq iyo qaylo lagu sameeyey culimmadii al-ictisaam ee mataqaanaa ay qurbaha qaarkood joogi jireen oo halkaasi ku booqday dad xujaya damca inay teedhooyinka ku wacdiyaan haddaba halkaasi waxaa ku sugnaa walaal walaalaha ka mid ah dhowaana waxaad maqli doontaan dhawaaqii iyo buuqii halkaasi ka dhacay marka walaal may maqlaysaa
asalaamu calaykum waa ku maqlay walaal walaal magacaa
magacayga waxaa la yidhaahdaa guuleed
ee guuleed een waxaad goobjoog ka- sanadkan xajkaad tagtay bal xajka ka warraysay ahaa
xajka dad ummad badan baa isugu yimid oo walaalaha soomaalida een, alxamdulilahi si fiican buuna xajkeena ilaahay naga aqbalo dad badanna way yimaadeen marka waa lu badnaa
Ee, waa Ilaahay gartay- ummada wa- waa gartay een- een waxaa ka dhacay akhi een, dagaal baa la yidhi halkaasi iyo buuq iyo sawaxan marka bal een, intaanan u gelininin bal wixii halkaasi ee, ka dhacay een, ee, dabcan waa sheegnay waa een, in ibraahim dheere iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo abufadli iyo cabdirasaaq xaashi ee, wadaadadaas wada socday ay teendha soo galeen dabcan dadkii inay wacdiyaan oo markaas kadibna een, lagu buuqay oo la yidhi nama wacdinaysaan oo een, lacagihii ma- sanaawi baa kusoo xejiseen ama dadka kalaad la shaqaysaan ee soomaaliya ee kasoo horjeeda xa- xasiloonadeeda iyo inay degto oo gumaysiga la raba marka bal aan wada dhegaysana dhawaaqi halkaasi iyo buuqi ka dhacay bal adaa kolley goobjoog ka ahaa noo sharxi doonee Een, waa tahay walaal halkaasi dagaal baa ka socda buuq baa ka dhacay meeshu waa xajkii Een, bal waxaad naga warartaa bal sida wax u dhaceen iyo cidda lagu buuqay oo halkaasi een, xujada rabtay inay la hadasho bal haddaad faahfaahin naga siisiyo qaabkii wax u dhaceen oo dhan iyo kolley xaaji baa tahay qaabkii ay mataqaanaad een, bal aad een, waxaad goobjoogka u ahayd bal noo sheeg
Ah, bismillaahi horta anagu teendan fadhinay mina ee doonooyinka mina buuq baan maqlay Een, buuqii markaan maqlayna waan ka soo baxay dadkii oo yaacayaan arkay teendhadii buuqa ka socotay oo hadda sawaxankaasaad maqlaysay oo dadka dhanna maqlayeen baan galay iyadoo sheekha uu fadhiyo meesha een, ay la fadhiyaan sheekh Ab- fadli iyo rag badan iyo cabdirasaaq xaashi sheekh cabdirasaaq xaashi iyo sheekh cabdiraxmaan iyo dad badan marka buuqana uu meesha ka dhacayo oo een, la leeyahay ma muxaadareyn kara sheekha sheekh ibraahim Een, runtiina aad baana runtii aniga uga naxay arrintaas oo dee waa sheekh dhan oo aan aqaanay oo horeyna sheekhaan u arki jiray een, wax badanna muxaadaradiisaan dhegaystay Een, marka sidaas ayaan markii aan galay teendhada ayaan la kulmay walaal een walaal een dheg dadku xajki bay joogaan oo dharka cadcad baa u xiran sidii mataqaanaa een meelka een waxay xajki bay joogaan oo dembi dhaaf bay u yimaadeen een maxaa ku kallifay inay bal culummadii ee mataqaanaa iyo e, w- waxaa jirin jira inay shacabkii maanta ay ku kacaan oo ay ku oriyaan maxaa keenay baad u malaynaysaa
Ah, kolay aniga ahaan waxaan u malaynayaa sheekha een, wax badan baanan dadku dhegaysteen muxaadarooyinkiis waagii hore asagoo anigu ka mid ahaa weliba dadka asagoo mililad iyo taariikhdiisa ka hadlaya iyo minaaraddiis uu kaadiyey iyo sida xabashi u ahaayeen haddana ay arkeen sheekhii oo een, aaday oo maaragtay etoobiya oo heshiis la xirtay asagoo u arkayay in heshiiskaas ay ahayd heshiis asagu uu maslaxad ah laakiin dadku inta badan aysan ku qanacsaneyn maadaama etoobiya annaga ay col naga dhexayso oo soo jireen haddaan soomaali nahay oo nin walbaba taariikhda og yahay marka arrintaas maan isleeyahay kolley sheekha ayaa maaragtay dadku aysan ku qancinin maadaama oo, maaragtay ay leeyihiin ma manoo mana manoo manoo muxaadarayn kale ama ma dhegaysaneyn sidaan kolley baa anigu waa een m- ma ahan dhacdada ugu horreysa hadda ka hor eh, rag culamaa baa South Africa lagu qayliyey oo weliba m- gobolkan M- Minnesota magaalada Minneapolis oo kale masaajida dhexdeeda feer baa ka dhacay oo gacanta la iskula tegay een hadda xajkii bay maraysaa in maaragtay in iyadana in gacanta la iskula tago oo meesha hadda een buuq baa ka socdo waa la isku farabaxsanayaa oo maaragtay bal horta gacanta ma la iskula tegay
waa la iskugu tegi lahaa gacanta iyadoo dad baa kala dhex galay oo nin walaal nin ka mid ahaa oo oo meesha raggii teendhada ku fakanaya isaga ayaa jiray oo usoo tilaabsanayay oo fiilada ka saaray mikrofoonka oo xataa aw fadli baa yidhi anaa hadlayo ma hadlaysid buu yidhi adigana ma hadli kartid raggii kalena ma hadli karaan buu yidhi arrintu gacan way gaari lahayd haddaanan maaragtay dadkuna dee xujey baa layahay nin walba xajkiisa inuu ka dhaco ma rabin ee gacanna way tegi lahayd haddaanan la kala dhex gelin Een, marka sidaas ayaa sheekha markii dambe lagu waday adoo loo fiirinayay inuu maaragtay een, een, maxaa safetigiisa iyo iyo si loogu badbaadin lahaa carrada meesha dagaalka usuu dheen waa tahay asagu ma hadlayo hadallada meesha dhawaqa ka dhex yeeri waxaa ka mid a een, lacagta maxaaradaad kusoo xajiday oo mataqaanaa waxba noo sheegi maysi marka marka marka saa la yidhi bal asaga eh, shaac ibraahim sidee dareenkiisu ahaa
sheekh ibraahim wiilka caddaynayey waa qosol aduu qosolkaas anigu ma garanayo sideed qosol mar walba wiilka caddaynayey hoosbuu fiirinayey geesuu fiirinayey adugu dee qosol waxay noqon kartaa marna yaab leh marna farx eh, maaragtay si aa qosol qofku waa ka imaan karaa hadduu arrinta la cajabo kollaybu qosol buu ka bixi waaya ilka caddayn waa tahay guuleed bal adiga kaxaaji ahaan dareenkaagii sidee buu ahaa bal maadaamaad aragtay raggii culummadii al-ictisaam sheeganaysay ee maxaaradda raacday ee safiirada maraykanka ee masaajidda kusoo dhoweysay oo turwaanla shaqaynaynaa een hadday teedhooyinkii mina yimaadeen oo dadkii dabcu cadiyaan oo dadkiina ku oriyeen oo ay ku qayliyeen oo ku buuqeen bal adiga kaxaaji ahaan dareenkaagu sidee buu noqday een mase maqashay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam hadda ka hor yidhi qofkii ilaahay naco jibriil buu u sheegaa ee jibriilna markaasuu malaa'igta kaa usii sheegaa malaa'igtana markaasay hadhow dhulkaa loo soo dejiyay waxaa la yidhahdaa naca qofkaas ilaahay baa naca waa laga kala cararaa Een, taasina ku dhacday ma laga yaabaa een, raggii ee, culimmada sheeganayay oo gaalada raacay naam ah, jazaaka allah khayr xadiiskaas waa waa waa adaa i xasuusiyey waa baaraka allah fi waxa weeye waa run oo ila- eh, nebi sal alla alay slam wuxuu yidhi markuu qofku jeclaado eh, saad u sheegtay in wuxuu dhihi jibriil oo qofkaa waa jeclaaday ogow jibriilna wuxuu ogeysiinayaa intii malag ahay intii maarata malaa'ig ahay intii khalqi ah meesha ku jiray ummadda ilaahayna way jeclaanaysaa markaas arlada joogo culummadii dee waxaa la arkay in badan oo culummada khayr allah siiyo ay dacwad iyo wacdi kusoo jireen haddana waxaa la arkay iyagii oo maaragtay aan dhinacii dadkii cadowga nagu ahaa sida xabashida iyo dadkii kenya iyo duulaanka hadda waddankeena ku soo ah oo waddankeena waa u dhalanay annaga qof naga xiga ma lah in ay maaragtay ay weerar ku hayaan oo ayagina ay leeyihiin ragga isaga caabinaya oo dhahaya war ma arki karna ama xaarada ama soomaaliya ha joogaan ama meelba joogaan ay culamo ah ama dad kaleba shacab ha noqdaan inay ka hor imaanayaan oo ay soo saarayaan bayaano iyo waxa marka dadkiina runtii dad badan oon arkay way iska aaminsan yihiin be aad bay maaragta arrintaa ay culummadii uga qalbi fogmeen calooshooda saan anigu u qaat Een, adiga dareenkaagu see yahay ma ka naxday oo maaragtay oo oo- wax murugaa ma ma kusoo ma ma ku hor yimaadeen aad baan uga murugooda aad iyo aad aad iyo aad anigu sheekh aan aan aqaanay sheekh ibraahim ama sheekh walba oo meesha yimaado oo laleeyahay muxaadaradaada ma dhegaysanayno oo dadkii shalay dhihi jiray waa sheekha soo dhaweyn jiray oo gacanta qaban jiray inay maanta yidhaahdaan ma dhegaysanayno runtii arrin aad iyo aad looga naxo weeye maarata aad baana uga naxay aniga laftirkaya caloosheeda qalbigeyga Een, oo- teendhada aad markii ku yaacdeen oo buuqaan iyo sawaxankaan uu ka dhacay Een, haddana teendhooyin kalaa la yidhi iyagana sidoo kale ka dhacay oo een, ama teendhadiinni oo kaleeto iyo bal i- iyagana sidee wax uga dhaceen maxaa maxaa teendhooyinkao dhan looga eriyado wadadada loo baxsaday
teendhadaas een, markii laga yaacay waan ka soo tagnay sidaa shay teendhada aniga aan deganaa baan soo galnay teendhadii buu haddana ee, sheekhay damceen inay soo geliyaan oo muxaadarayaan dad baa ka hortegay oo yidhi ma rabno mana dhegaysanayno sheekha marka wuxuu yidhi haddaan lay rabin aniguna ma rabo iga dhaafar rabsado niman baana runtii waday sheekha oo dhahay muxaadare asagii marka wuxuu arkay inaan dadkii u jeedin waana runtii arrin aad looga yaxyax oo laga naxaweeyo aad buuna maaragtay asagoo nimankaasi fiirnayo.
wax ma nooga sheegi kartaa magacyadooda
Ee, nimankii niman horta teendha anagaan deganeen oo ree ohio oo dadkeena teendhadaas kala minnesota iyo dad kale isku dhex jiray ay teendhada buuq ka dhacay iyo maine portland iyo dad kale isku dhex jiro ummad oo badanaa minneapolis ay u badnaay laakiin teennadeena ohio ayaa u badnaa rag badan baa ku jiray anaa ku jiray waxaa ku jiray adigu rag badan oo hadda aan- aan magacyadooda hadda aragto waa kuu sheegi karaa kulley rag badan baa ku jiray meesha Een, waa tahay ma dadka qurbaha ka yimid sa hadda sheegtay goboladaa sheegto dhanba waa gobolla dalka maraykanka ka mid ah Een, marka ma dadkii ka tegey maraykanka ka tegey iyo ama waqooyiga america ka tegey miyaa ku qayliyey oo teedhooyinkooda loo diiday mase dhammaan soomaaliya iyo dadkii ka yimid iyo dadkii bariga africa ka yimid iyo carabaha iyo maxaa la yidhaahdaa yurubta iyo kulli dadkaas oo dhan baa tu- soo tufay miya teendhada maraykanka u ahayd meesha aaggaa anagu fadhinay oo yurub iyo dadka yurub isku dhex jiro teendhadaas way teendhada la yiri sheekha lama rabo teendhadana waa ku hayna waa teendhooyinka maraykankana qofkii mina tagaa garanayay meel goonigaas dejiya yurubta iyo waa isku isku aag weeye australia iyo dadkaas marka teendhadeena u ahayd teendhadii een, maaragtay teendhooyinkii la yiri sheekha ma ma- ma muxaadareyn karo ama ma dhegeysaneen muxaadaradii Eh, waxaa jira iyaga culummo kale inay joogeen oo etisaamka ka mid oo ah iyaga puntland iyo maxaa la yidhahdaa soomaali gal eh, somaliland iyo mm, wadama maa- maamuladaasi mataqaanaa eh, la rabo in soomaaliya lagu kala googooyo oo magacyada loo sameeyey ka yimid ayo weliba kenyaba ka yimid En, sidii loo soo dhoweyn jiray ma loo soo dhoweeyey maadaama aysan bayaan soo saarin oo wax shir aysan yeelanin oo oo soo lama dhihi karayo cidna ma soo dhoweyn ayaga laftigoodana waa laga cararay bal ka waran iyaga
waxyaalaha aan runtii arkay bay ka mid ahayd culummadii aan shalay een, muddo toban sano ama hadda laga joogo iyo intii dhexa oo hadda dacwaday ku wada jireen culummada waa la waa loo tegi jiray waa la salaami jiray culummadii oo waxaad arkaysaa ku ag maraya oo aan la salaamin ama musqusha kugu dhaaftay ama aagaga kugu dhaaftay oo dadkii shalay arki jiray oo dhihi jiray war sheekh ii waran garab dhaafay oo saa garab kugu salaahay marka waa arrin aad iyo aad maaragtay runtii caloosheedaan aad uga xumaaday weeyo ayagana maaragtay ilaahay waxaan uga baryayaa inay maaragtay kolleyba xaqa ilaahay uu ku sugo oo maaragtay ay- ay maaragtay gartaan dadkiina dadku way u baahan yihiin ayagana waa loo baahan yahay bal dadki inay gartaan maaragtay inay dadka sidii hore ku wayaan guuleed wax aad u foolxun baad soo aragtay oo weliba waxaad kusoo aragtay meeshii dhulka ugu sharafta badnayd waxaad aragtay raggii een, culummadii al-ictisaam ee marar looga waayey mujaahidiinta aflagaadadooda iyo muslimiinta duridooda iyo een, dacaayaadkii ay meel walba ka wadeen iyo eh, manasanaawi la kulmaan iyo safiiroay raacaan iyo wasiiro kenyaan ay la shiraan iyo raggii waxaas dhan maarada looga waayo waxaa arrinta laga yaacayo laga cararayo oo arrintii gacan bay tagtay oo masaajidii baa la isku feeray oo een, waa ujeedaa makarofoonadii iyo waxaa tir waa la isku qabsaday oo meeshu waa mino oo waa xajkii oo oo dembi dhaaf baa loo yimid oo halkaasay maraysaa Eh, ka shaksi ahaan maadaama eh, xaaji aad tahay bal xaaji golid maxaa usoo jeedin lahayd ee culummada al-ictisaam culummada waxaan u jeedin lahaa culummada iyagoo culummadeennii ah ilaahay een, maaragtay sidii nabiga sal allahu aleyh wasalam uu uu xadiiska noogu soo wariyay daayitaan aan maaragtay sheegay in la jeclaado oo si jibriil la ogeysiiye allah subxaana watacaala ogeysiiye kabacdina ummadda ilaah la ogeysiiyey bal dadkoodii ay shalay arkaan rabay inayna maanta rabin ay dadkoodii ay kasbadaan oo ay iska daayaan maaragtay kollayba inay maaragtay dadkoodii ay waxay raalli ku yihiin mee wax kale aysan maaragtay aysan ka horgo sida hadda wa- waana- waxa wadankeena ka jiraya ma- aqris- ah, maaragtay waxyaalaha maanta muuqdo adduunka oo dadkoo dhan dee waxbay akhristaan inaa wax akhrisan ma jire inay maaragtay la socdaan waaqica socdo oo dadkii inay kasbadaan ayagu saasaan usoo jeedin lahaa jasaakallah khayran akhi
wayaa waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xaaji guuleed oo ka mid ah xujaydii sanadkan ka xajiday dalka maraykanka gaar ahaan magaalada ohio haddaba dhegeystayaal waxaa idiin soo gudbinaynaa dhammaan codkii iyo dagaalkii iyo sawaxankii halkaasi ka dhacay waxaadna maqli doontaa magacyada dad isla hadlaya iyo kuwo magacyadooda lagu yeerahayo iyo halkaasi iyadoo la leeyahay ibraahim dheere eh, lacagtii manasanaawe ayaa kusoo xajiday
You are creating a problem. Initiate of dermatocosomania. Initiate of maxaad soo soo waay soo wa ardayda u sheegaysa Ibrahim, Ibrahim. ma doonaysa Thank you. من لبنان بقى صوب الصبي حتى حتى يقول صبر وحتى يقول حتى يقول برمش قلت له حتى يقول حتى ما تقال ما تقال حتى حتى الله يعطيه اللي مهيئ العكا وكلمة برمش قيستي من لبنان بقى تسعد بالحسي حتى يقول وين في الوقت بركة صلي على
وعلينا شيخ حسارة شو شيخ؟ هل شو شيخ؟ هل شو شيخ؟ برافو. يا فضلي ممكن تمشي غزة ولا عفضلي عفضلي عفضلي شيخ تحية والله ما قد ما يعني شيخ تحية لا قلقي عدرني مش انا كامل والله وعلى قاعد تبوغ والله ديك تقدير وعي قال تقدير وعي حق عليك غلط واي غلط واي عندي هذيك مرت اللي انا تر الى هنا وصلت الربع جيت معكم مري عينك خارج عن كامل كامل انا فاضي مرة ليه عينك خارج عن كامل عاودنا علينا مرة وانا انا كامل انا كامل شوف مرة شيخ انا يا صاحبي كلام شيء